wafdigan uu hogaaminaya guddoomiyaha hay-adda maareynta mas-uuliyeenka qaranka soomaaliyeed ee sudma maxamuud macalin cabdulle inay qayb ka yihiin wasiirada gargaarka ee dowlad goboleeda ayaa soo gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug maamulka caasimada ugu horeyn wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan makaawi ayaa wafdiga dhuusmareeb kusoo dhaweeyey
marka hore waxaa rabaa inaan soo dhaweeyo wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha hay-adda maareynta mas-uuliyeenka qaranka maxamuud macalin wasiirada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka agaasimeyaasha dowlad goboleedyada tiimka kaleeto ee sodma wasiirada iyo agaasimeyaasha dowladda galmudug iyo khiyaarta soo dhaweyntan nagala soo qayb gasha dhammaantiinba horta aada u mahadsantihiin guddoomiya kusoo dhawaada dhusmareeb magaalaha dee caasimadda galmudug magaalo ammaan ah dabcan sidaa socodkan hadda uu yahayna waxay tahay inuu halkan ka dhici doono shirkii madasha gargaarka afar biloodlaha ahaa ee heer qaran hadduu ilaa yihahdo ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaan intii stakeholderka ku ahayd shirkaas ma rabo waqti badan inaan aan dhumiyo ama hadal badan oo agaasime ahaa guddoomiyaha u odhan lahaa inaan maaragta kasii hore ilaahdo guddoomiya soo dhawow adigii waftigaagaba gacmo tool kusoo dhawaada magaaladiina kusoo dhawaada waxaan ii rajeynaynaa insha allah maalmahaan joogno shaqo wanaagsan iyo kulan si fiican noogu dhaco inuu noqdo xagga diyaargarowga markay noqoto si fiican u diyaargarownay meelihii shirka lagu qaban lahaa iyo qaabku shirka u dhici lahaa iyo waxaasoo dhan wixii ajende ah iyo wixii howlaha shirka qaabkiisa kaleetana adaan kuu dhaafaya hadduu ilaa ihahdo
gudoomiyaha hay-adda maareynta mas-uuliyeenka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in ujeedka dhuusamareeb ay u yimaadeen ay tahay in ay ka qeyb galaan heshiir looga hadlayo arrimaha bini-aadamnimada oo sanadkiiba ay saddex jeer qabato sodma dhuusamareebna beri ka furmaya
wafdiga ballaaran oo runtii la socday mudan wasiir waxaan kaga mahad celinayaa soo dhoweynta wanaagsan oo runtii maanta aad runtii magaalada dhuusamareeb sida wafdiga loo soo dhaweeyey sida mataqaanaa wasiirada iyo dhammaan maamulka ama gudoomiye degmo ha naqato ama gudoomiye gobol ha naqato ama wasiire ha naqataha ay garoonka maanta aad u keentay markii intaas laga tago dabcan sida qorsheynu yaha wuxuu yahay shir oo runtii aan ku soo qabanay maamul goboleeda inta badan sida jubbaland waa kusoo qabanay koonfur galbeed waa kusoo qabanay magaalada muqdisho muddaa lagu qabanayay shirkaasoo runtii ah country humanitarian forum ama arrimaha bini-aadanimada looga looga hadlo dabcan sanadkaani sanad runtii aada u cariiri badan waaye abaarna waa la filanayaa fatahaad ayay dhow dhacda waad ogtihiin oo runtii dhibaatooyin geysatay oo meelaha qaadkood runtii weli aan laga soo kaban iyadoo fatahaadaas ay dhibaatooyin u geysatay oo ayaa haddana abaartii runtii nagu soo fool leedahay marka shirkan wuxuu macno weyn u samaynayaa dalka soomaaliya iyo runtii arrimaha bini-aadinimada dadka ka shaqeeyo guud ahaan hay-adaha iyo dowladda guud ahaan wx ka shaqeeyo dabcan shirkaasaan rabnaa inaan beri haddii ila halkan ku qabanno waxaan sugaynaa haddii ila ihahdo wafuud ballaaran oo imaan doonta beri oo isugu jirto safiiro iyo hay-adaha internationalka ah runtii shirkan waa shir weyn oo runtii arrimaha dhibka ummadda soomaaliyed haysto ama ha naqato abaarta ama ha naqato fatahaadda ama ha naqato runtii qaxa colaadda uu sababo waan ognahayo magaalooyino badan ama gobollo badan oo kamid a hadda galmudug iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba meelaha qaarkood xataa waxa ka jiro colaado oo runtii annecessarya
dhusmareeb ayaa marti gelinaysa shir beri ka furmaya kaas oo laga hadlaya arrimaha bini-aadinimada oo ay ka qayb galayaan hay-adda sodmaa iyo wasiirada gargaarka ee dowlad goboleedyada dalka